ufuda ka qayb gelaysay kulankaasi waxaa ka mid ahaa wafdi ka socday dalka jabuuti oo uu hogaaminayay wasiirka dhaqanka diinta iyo awqaafta ee jabuuti aadan xasan aadan wasiirka oo nagu soo booqday xarunta v o a ayaa waraysi dheer oo aan la yeelanay waxa uu kaga hadlay arrimo kala duwan qaybta hore ee waraysigaas aan la yeelanay wasiirka ayuu wuxuu kaga hadlayaa qodobadii ugu muhiimsanaa ee looga dooday shirkii ka dhacay aqalka cad ee ku saabsanaa arrimaha xagjirnimada ismaaciil xuseen farjar oo stuudiyaha ila fadhiya ayuuna u waramay
bismillaahi raxmaani raxiim waxaweyaan ismaaciil shirka waa waa shir caalami ah oo ay iskugu yimaadeen in ka badan lixdan dal dhowr iyo lixdan dal ayaa iskugu yimid waxaana martigeliyey madaxweynaha dalka maraykanka barack obama waxaa ugu weyn oo shirkaasi lagaga hadlayana waxa weeye ka hortega iyo qaababka loola tacaali karo xagjirnimada gacanka hadalka ah iyo xagjirnimadaasi qeexisteeda maxay tahay maxayse tahay qaabka looga hortegi kara ee ugu munaasibsan ayaa lagaga hadlay welina doodihii iyo way socdaan oo waxaa jira panelis ama maaragtan kulanno lagaga doodayo dhinacyada kala duwan dee uu mowduucaasi yeelan karo waxaa khudbad aad iyo aad u qiimo badan ka jeediyey shalayta oo madaxweyne barack obama oo runtii taabtay in aanu argagixisadu aanay lahayn diin mucayana yani oon la odhan karin argagixisadu waa islaan aan la odhan karin amase maaragtan raiskaas ama qoladaas ayaa argagixiso ah argagixisadu ay tahay masiibo guud oo ka baxsan diimaha iyo jinsiyadaha iyo dalalkaba dhaafsan bal hadalkii madaxweyne obama haddaad dib u yar milicsatid ereyadoo kale waxa aad xilligan loo isticmaalaad moodaa gaar ahaan madaxweyne obama inuu ereygii ahaa xagjirinta islaamiga ah in loo bedeliyey violent extremism ereygan cusub oo kale inta badan la isticmaalo ama weedha ah rabshada ku saraysan xagjirnimada xagjirka ku saraysan gacanka hadalka amase maartamarka malis odhan karaa ereybixintan cusubi wax badan bay ka bedeli kartaa sumadii la saari jiray dadka muslimiinta horta waxa weyaan asalku dadku inay kala aragti duwanaadaan shaki ma lah yani waa la kala aragti duwanaan karaa laakiin waxaa ceeb ah in kala duwanaantaasi ay isku rogto in la iscolaadiyo oo laysku yani laysku fiiqo ama farta amase ay u dhaafto ilaa xad in la isdilo oo dadku ay maarata gacanta iskula tagaan taas waa mid oo waatan laleeyahay maaratan violent extremismka ay tahay midna waxa weeyaan dee xagjirnimadu kamid ma qayb maaha kamida diinta islaamka obamana taas waa si cadaalada wuxuu hadlay diimaha kala duwan dadka haysta iyaga ayaa samaysta xagjirnimada ee diintu ma samaysta xagjirnimada marka wasiir haddaan halka ka dhex galo maxaa ka duwan wixii hore awalba iminka maxaa ka duwan haddii shirkan marka la qabto oo kasoo bixi doona oo lagula macaamili doonaa argixisnimada maxaa ka duwan wixii hore waxaa ka duwan horta waxa weeyaan aragtidii ahayd dad fara badan ay odhanayeen maaragtaan islaamka xagjirka ah inaanay ceebtu ahayn ceeb ay dadka muslimiintai leeyihiin ama diinta islaamka oo ay si gaara u leedahay ee ah ta koowaad in la aqoonsado xagjirnimadu inay ka iman karto cid kasta oo aad diinta doonta haysato cid kastana inay ka iman karto dal kasta inay ka iman karto rays kasta iyo jinsi kasta oo aadamiyana inay ka iman karto taas waa mid in aragtida la qaato aanan cid mucayan ah oo diin mucayan ama yuhuud ama kiristan ama muslim aanan lagu sifaynin inay tahay cidda argagixisada labo in aanan lagu daynin xal raadinta inaanan lagu daynin mid militarinimo oo aan gacan adag oo qurahaati aanan loo qaadin dadka argagixisada ah ee la raadiyo juduurtii amase maaragtaan salka iyo halka ay ku fadhido xagjirnimadu iyo meesha ay ka timiday la doondoono taasina ay ka wada qayb galaan maaragtaan dhammaan laamaha kala duwan ee bulshadu dowladaha adduunkuna iska kaashadaan la dagaalanka xagjirnimada oo ah attitude ama maaragtane dhaqan maaragtane faldhaqameed ah taasi ayaa maaragtane noqonaysa wejiga cusub ee lagaga hortegaya argagixisada waan gartay islaamku waa cidda lagu shaambadayn jiray wax kastoo dhaca ama falka ay sameeyaan dadka muslimiinta ahi la odhan jiray waa markaba in la yidhaahdo waa argagixiso ayay ahayd erebixinta muslimiintana waxaa laga yaabaa xitaa marka magacooda la garto in xanibaado badan xitaa socdaalka ama la hakin jira ama dhibaatooyin badan ay la kulmi jireen ma la isleeyahay ama ma la filayaa in shirkan waxyaabaha kasoo bixi karoo kale in wax badan lagaga duwo muslimiinta shaambadii ku taalay ee falalkooda ama aada loogu fiirsanayay warta sidaad kala socotay maarataane mediyaha president obama aad iyo aad baa loogu dhaleecaynayay maarataane oo gaar ahaan dadka iyaguba xagjirka lagu macnayn karo oo ku dhaleecaynaya inuu dadka muslimiinta maarataane uu isdhinac taagay oo uu iyaga maarataane ka beryeelay dembiye ay leeyihiin laakiin waa sax waxay saxaysaa aragtidii awal lahayay oo ahayd aragti qaldan oo diin mucayana iyo dad gaar ah lagu tirinayo inay argagixsan yihiin wax weyn bay ka saxaysaa waxaa kaloo ay wax weyn ka saxaysaa dadka muslimiinta ah qudhooda oo isku arkayay maaragtaane dad iyaga la taarged garaynayo oo isdifaaca lahaa inay si deganaani ka muuqato u fikiraan oo xalka ay qayb ka qaataan iyagu qudhoodu mashaakilkan way dhex yaalin dad muslimiin ah oo walaalahooda ayaa fikirkii ka xumaaday oo ka qaldamay inay markaa ka qayb qaataan sidii loo sixi lahaa oo adduunka argagixisada looga tirtiri lahaa ayay iyaduna keenaysaa kaasina waxa uu ahaa wasiirka dhaqanka diinta iyo awqaafta ee dalka jibuuti aadan xasan aadan oo nagu soo booqday daartan weyn ee v o a oo u warramayey ismaaciil xuseen farjar dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah in idaacadeena soo socda aad ku maqli doontaan qayb kale oo waraysigaasi ka mid ah oo wasiirku kaga hadlayo arrimo ku saabsan hindiso cusub oo ay dowladda jibuuti waddo oo lagu dhaqan celinayo dhallinyarada ka soo baxda ururka al-shabaab iyo qodobo kale oo xiise badan